aadan cali maxamed alidha waxaan ka shaqeeyaa wareejiyo wareejiyow alaabo xagadheer raqiiska aan ka soo qaadaa ifoo kalaan keenaa ifaadee wax raqiiska yihiin ifaan ka qaadaa xagadheeraan geeyaa dhagaxlii haddee alaabo raqiiska yihiin reekaha oo kale saliicadeyda oo kale oomada oo kale cusbada oo kale waxyaabahaas camal wixiiba raqiise waxaan soo qaadaa xerada xeradii markaas xoogaa yare ka yara jaban aan ka soo qaadi xerada kale oo xoogaa yare toban tobanaan ka yara geynaa toban tobanaan ka raadiyaa marka shaqadan wareejinimada goormaad soo bilowda wax badan waxaan hadda bilaabay qaxootiga ku jira labada kun iyo sagaalkan imaaday labada kun iyo sagaalkii ilaa intaa waa wadaa Waa- macriifaan yeeshay ilaa shan iyo toban sano haa shan iyo toban sano xerada ifaan ku noolahay shan iyo toban sano ka hor khibradaada maxay ahayd waxay ahayd hudhaylandska ahay naqayste dad baa darbaal soo gadanaya booskooda ay dhiganayaan marka booska darbaalka la furaayo darbaalkan madaxa geli jirna annagoo badan oo naqaystaa sarwaalka fiican ama shaar fiican ama kaba fiican wixii nooga soo baxa ama qamiis fiican wixii nooga soo baxa intaan xoogaa meeshii ka ka hagaajinno feerfeerayno yaan haddana dib u geysan jirnay marka dadka ganacsatada dahablaha ama kuwa ee doolarka sarifa intaan u tagno kaba sayska kaas ii soo raadi sarwaal lambarkiisa intaa ii soo raadi afartan iyo saddex konton ee soddon iyo saddex soddon iyo shan camal wax saas camal aan- aan dadka macrifaan lahayn dadkaas aan u kala geyn jirna markaan markaad soo Soomaali celino.
joogtay.
markaan soomaali joogay marka ee, halkan markaad imaatay qaabkeed ku bilowday wareejinimada wareejinimada waxaan ku bilaabay qaabkii ma aqoonin luuqyadii ma aqoonin ee, cuudka ka- cuudka carfaaya iyo sun kaneecada ee, sunta kane- ee, sunta baashi ee, jiirka yaan wareejin jiray suuqyaan ku wareejin jiray sunta jiirka marka ma lacag baad ka bixisa alaabtaad wareejinaysa marka hore mise qardaad kusoo qaadatay alaabta laba noocba way tahay ee, nooc waxa waaye saddex nooc camal waaye nooc waxa waaye haddaad lacag haysato waad soo kaashanaysaa markaad soo kaashato haddana waxbaad ka toban toban unsiga camal toban tobanaad ka raadinaysaa ka bacdi midda kalena waxa waaye waa lagu soo siinaa waa lagu soo deyminaa lacagta waxaa lagu leeyahay biri ii keen ama biri dambe ii keen marka ee, saddexdaa qaybood ba u kala baxdaa haa qayb waxa waaye waa soo kaashane qayb waa lagu soo deyminaa qayb waxaad leedahay alaabtan inay gadmi weysaa macquula ee, lacagteedaan kuu dhiibaa markaan lacagteeda kuu dhiibo alaabtii waa suuq geyna haddee noo soo wada gadanto waa kaadee noo soo gadmina waa kuu soo celinaa ama ii cadday ama ii soo caddayna waa laguu soo dhiibaa alaabta waad soo qaaday waa ii- waad u caddayna markaad caddayso wixii ilaahay kaasi aad ka cunay lafin waad iska geynaysaa marka qofka alaabtaad ka soo qaadayso Ha.
qiimaad ku heshiinaysaan laakiin adiga waxaad rabta ku gadan kartaa adiga waxaa rabtaa haa waxaa rabtaa ku gadan kartaa asiga wuxuu ku leeyahay unsigan qaad boqol iyo soddon iyo keen calaa xaba boqol xaba qaado toban toban ka raadi kunkaa shilin ka raadso saddex iyo tobanka ii soo celi haddii kale waad ka soo kaashanaysaa haddii kale lacagaad u dhiibaysaa waxaa leedahay doo alaabtan waa alaabta day cusub tahay alaabtan way cusub tahay inay gadmaysa in kale warkama hayo hadday noo gadanto way noo gadantaa hadday noo gadmi weyso alaabtii waa adaa iskale waa kuu haynaa midna waxaa waa laguu soo dhiiba waxaa lagu leeyahay noo soo cadday ma ganacsatada xerada ifo unbaad macamil la leedahay oo mise kuwa xeryaha kaleetana xiriir baad leedahay kulli kulli xagadheeraan ka soo bilaabay hadda ifaan deganahay ilaa dhagaxleey waan gartay marka alaabta markaad wareejinaysa maxaad ku wareejisa ma gacantaad ku wada ma gaari gacan ma gaari maxaad maxaad isticmaashaa alaabtaas markaan soo qaato gaariga soo saarto meel baan iska dhigtaa markaan meel dhigto wixii gacan u baahanna gacantaan ku wareejiyaa wixii culus oo gaari gacan la saaraayana ama gaari gacanan u yeeraahn yidhahdaa qaada soddonkaas ama kontonkaas qaata iyo qaada alaabtaas dukaankii aan ka gadaan u geeyaa alaabta aan soo qaadaya marka xagga aan ka ogaado dhagaxlii matalan markay taalaan ka ogaado ee, qiimaha lagadaan ogaado ka bacdi dukaamadan aan gali dukaamada ifaan gali markaasaan waxaan dhihi alaabtaas qiimaha ma lagu rabaa soomaali waxay dhahdaan nimco kasta nusqaanteeda leh ama hawl kasta caqabadeeday leedahay Sax.
shaqadan wareejiyanimada Ha.
caqabadaha ay leedahay maxaa ka mid ah caqabadaha ay leedahay waxaa ka mid eh macnaha dadkii waa ku mucaaradayaan waxay ku leeyihiin macnaha alaabtii raqiis nagu hoos gadaa alaabta raqiis nagu hoos gada eh, naga daa eh, muxuu ahay alaabta annaga qaalaan ku keennaa adigana toban shilin aan raadinaysaa annaga lacag badan aan raadinaa guri kale ma dhiibno waardiye ma dhiibno lugaheena aan iskaga wareegnaa marka marmar waa lagu macaaradiyo waxaa lagu leeyahay ee, muxuu ahay ganacsataa ku ximinaysa Ee, alaabtii qaalay noogu imaataa adi alaab raqiisaad soo heshay alaab raqiisaad nagu hoosgadaysa naga dhaaf waa lagu leeyahay marmar ee, waa lagu macaaradiya marmarna ayagaa ma laga- kaa gadanayo ayagaa ku dheh noo keen ku dhahayaba ayagaa u baahanayaba ayagana waa ka gadanaya